guud ahaanba xaaladda guud waa fiican tahay degmada sandardayla waxyaabihii la sheegayay roobabda dabaylo iyo duufaano wata iyo waxyaabaha lamiskaan maqlaynay iyada waxba kama soo naasacadaan allah subxaana watacaala degmada khayr buu dhigay wax dabayla wax duufaana midna kama dhicin midda kale aan kuu sheegay waxay tahay degmada bandardayla sideedii sano ee lasoo dhaafay waxay ku jirta barwaaqa iyo roob aan kala gool ahayn laakiin xilliga kanaatan aan ku jirno ee guga degmada bandardayla weli wax roob ah oo ka da-ay ma jiraan laakiin allah subxaana watacaala ayaanu baryaynaa inaanu helo roob fiican oo wax oo wax matala in rabbigayna siiyo dhinaca kale magaalada iyo xaaladeeda guud adeegyada caafimaadka iyo bal naga waran waay fiican yihiin ma xuma sideedaba degmada bandarbayla saddex waxyaabood oo taargeedka iyaguba u yahay baa jira saddexdaa waxyaabood inaanay hoos u dhicin waxa weeye midda la yidhaahdo caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha wax kastoo arrimaha bulshada la xidhiidha waanu ka fekarnaa marka aad bay u fiican yihiin waxa keliya oo roobiyaraanta muy wax kaloo jiraa ma jiraan waxaa kaloo iyadana jirta barnaamij ololo ballaaran oo iyadana aanu degmada ka wadna kaasoo ah ololaha canshuuraadka canshuurta ayaan ku talagalnay in iyadana aanu siyaadino oo aanu xawli gelino waayo canshuur la-aani waa dawlad la-aan aan kuu sheegaya waxaa kaloo jirta iyadana barnaamij ballaaran oo aanu ugu talagalnay deegaanka in la horumariyo deegaanka sida abuurista dhirta in dhirta la kiciyo la badiyo in laga hortago wax kastoo xaalif keeni kara taasoo bandarbayla astaan ay u noqon doonto dhammaan degmooyinka ku yaala puntland oo dhan inay u noqoto ayaanu doonaynaa sanadka kan laba kun iyo sideed iyo tobanka oo aanu doonayna inaanu samayno dhibayn aada u fara badan inaanu samayno ayaan doonayna kooxo dhinaca caafimaadka ah oo gobolada u kala baxay iyo degmooyinka oo xoolaha iyo tallaalayay ayaga ka waran degmada maka howlgalaan iyo deegaanada hoos yimaada aad baan ugu mahad celinayaa kooxdaas waa noo timi waana aan ku jihaynay oo waa la shaqaynay inay tagaan meel kasta oo lagu tuunsan yahay ama la og yahaba in xooluhu ay ku daban yihiin marka waxaanu ku dariray oo raacsiinay dad volunteer ah oo tusaya dhulka xooluhu joogaan xoolaha maadaama aan daylo roob ka di'in xooluhu waxay u durkeen meelaha la tuunsan yahay in roobabku ay ka deen saas daraaddeed ayaanu ka dabageynay waxaa kaleetoo jirta meelo mataqaanaa xoogaha naqay uu ku haray oo xoolaha degmadu iyaguna ay joogaan meelahaasna waa u tilmaanay marka waa sanadka maanta waa u mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland ugu dambeyntii muxuu yahay baaqaaga dadka reer puntland iyo bandarbayla iyo agagaarkaas weli iyadoo digniinihii ay jiraan ee dhinaca roobaabka ah cirku waa kiran yahay dabaylo way iska jiraan roobab fara badan waa jiraan mahaddaas ilaahay subxaan qaadiraaba iskale laakiin in mar walba la feejigan yahay ayaa loo baahan yahay hadda maantinada dawladdu ay digniinta bixisay ama hay-addan hadma iyo dadka lamidii ay bixiyeen aad baanu ugu dadaalay inaanu dadka ka rarno togaga inaanu ka rarno in dhulka xeebta dadka aanu ka durtino weli istanbegig waa ku jiraa oo mataqaanaa kama aana harin midda kale waanu sheegayaa dhammaanba degmooyinka puntland oo dhan ama dhulka la tuunsan yahay in dabaylahaasi iyo mataqaana roobabkaasi ay kusoo socdaan inay feejignaadaan maadaama anigu aan ahay guddoomiyaha ururka dawladaha hoose ee puntland waajib iyo mas-uuliyad baa iga saaran dhammaanba degmooyinka puntland marka waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa ama aan leeyahay ha loo soo jeesto horumarinta deegaanka iyo kordhinta canshuuraha puntland hana la guto barnaamijkii ahaa puntland ha isku fillaanto hana la raaco mabaadida ah oranaysa ee ha horeyso taa hore sheekadaydu waxay ku koobnayd bandarbayl ha horeyso maanta sheekadaydu waxay maraysaa puntland ama degmooyinka puntland ha horeeya waan mahad gaarana ujeedinaya raadiyaha daljir sida uu communitiga uga shaqeeyo waana idinku ammaanaya waxaana idin rajeynayaa guul iyo horumar